gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim food cadde ayaa waxa uu sheegay in dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne iyo deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka hirshabelle loogu baahan yahay in ay ka qayb qaataan horumarka deegaanada uu ka arrimo maamul goboleedka hirshabelle magaalada marka dhallinyarta joogto waa ubaxii soo kacay ee magaalada qurxinayay ee dalka qurxinayay mustaqbalkana ayaga inay gaarsiiyaan dalka insha allahu annagana ka maamul ahaan taxgelintiinna iyo abaalmarintiinna iyo garab istaaggiinna annagana inuu istaagnaa nugu ballanna waxaa la rabaa marka inaad samaysiin isdhexgalka bulshada aada iska fogaysiin afaara qabiilka xasadnimada foolxumada iyo dabandaabyada inaad iska fogaysiin aada noqotiin ul iyo diirkeed maalintaasaad waxa qabsan kartiin oo iskugu imaan kartiin aada ufaani kartiin gobollada nalamid marka laga soo tago hadalka guddoomiyaha waxaana la tilmaamaa in inta badan aysan midaysneen taas oo caqabad ku ah horumarka deegaanada maamul goboleedka hirshabelle gudoomiyaha degmada beledweyne ayaa waxa uu sheegay in ay xali doonaan wax kasta oo dhibaato u keeni kara waxaana uu si gaar ah u sheegay in magaalada beledweyne ay wax badan ka qaban doonaan kala baahsanaan yar ayaa ku jirto middaas oo xoogaa la kala yaro baahay ayaa waxaa u baahan in laisku soo duwo oo hal mid laga dhigo taasaa marka lagu tilaabo qaadi karaa marka waxaa loo baahan yahay marka dadka markay tashtaan ayay wax toosin karaan marka meelaha oo shaqada ku fiican oo horumarka ku fiican sidan aan hadda u haysanno gobolka hiirahana wax ka horreeya hadda ma ogsanin inaan marka sharafta aan leenahay inaan kor u qaadno aad loo baahan yahay maalin inaan xoogaa dabandaabina looma baahna waxaa jiri jiray xilligii hore dowladdii hore waxaa jiri jiray wax layihaha xerigjiid hadday dhallinyaro tahay iyo haddii xaafad tahay annagaa idinka maarkii idinka cilmi badan annagaa idinka shaqo badan wax laiskugu faani jira ayaa jira marka waxaan doonaynaa hadda maadaama aniga isteednahay oo hadda laba gobol aan nahay dowladdu waa isku mid haddana gobolkeenna in maaragta oo gobollada ka sara maro waa wax loo baahan yahay reer hiiraan dadkoodana aad buu u fiican yahay qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka hirshabelle oo dhowaan soo gaaray magaalada beledweyne ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in ay wadaan qorashayaal ay ku midaynayaan dhallinyarada ku nool deegaanada maamul goboleedka hirshabelle oo dhan inta badan dhibaatooyin badan ayaa haysta dhallinyarada ku nool deegaanada maamul goboleedka hirshabelle iyadoo qaarkood ay tahriib galaan islamarkaana ay ku dhintaan badaha bashiir cabdulla cusmaan radio warson beledweyne